aad baad u mahadsantahay haashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay xalay iyo shalay fuliyeen weeraro kala duwan oo isugu jira qaraxyo iyo kamaa-in kuwaasoo askar ka tirsan dowladda federaalk lagula beegsaday qeybo ka mida gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo bokool haddaan ku horeyno gobolka shabeellaha hoose oo ah halka ugu badan ee ay ka dhaceen weerarada habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gaari cabdibila ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalk islamarkaana kasoo baxay deegaanka arbacow kuna jeeday deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho waxa ay la egteen qarax dhaliyey khasaare kala duwan ugu yaraan shan askari ayaa lagu dilay qaraxa halka lagu dhaawacay laba kale waxaana ku jira abaanduulihii askarta xerada arbacow oo lagu magacaabo cabdi suubiya caraale kaasoo lasoo warinaya inuu ka go-ay labada lugood habeenkii xalay waxay kaloo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar kamiin ah la beegsadeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo kasoo baxay degmada afgooye kuwaasoo doonayay inay shidaal geeyaan xerada ballidoogle ee isla shabeellaha hoose tuulada buulalow oo hoostagta degmada afgooye ayuu ka dhacay kamiinka waxaana kolonyada lagu qasbay inay dib ugu laabtaan afgooye iyagoo khasaare dhabarka ku sita sidoo kale shalay waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar qarax ah la beegsadeen goob isu imaatin ah oo ay askarta dowladda federaalk kaga sugnaayeen magaalada buulamareer ee shabeellaha hoose waxaana qaraxaasi uu dhaawac garaab ah kasoo gaaray taliyo unug lagu magacaabo cabdi suubiya caraale dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay habeenkii xalay madaafiic ku asqeeyeen xerada degmada afmadow ay ka degan yihiin askarta maamulka la baxay jubbaland tiro madaafiic ah ayaa gudaha u galay xerada waxaana lasoo warinayaa inuu jiro khasaare kala duwan oo ka dhashay madaafiicdaas walow aanan helin halka uu la egyahay ugu dambeynna gobolka bakool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen fadhiisin ciidan oo ku yaala gobolkaas fadhiisinka la weeraray ayaa ah saldhigga ay askarta dowladda federaalk kaga sugan yihiin degmada waajid ee gobolka bakool mana aanan helin tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha ka dhashay weerarkaas